magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfuraya bandhiga hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed kaasoo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sida xildhibaano wasiiro ururada bulshada odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ifraax axmed oo kamid a qabanqaabayaasha munaasabadan ayaa ka sheekaysay muhiimadiisa hoolka oo qof walba dharkii daa dhaqanka wato amba dhaqan laga hadlaayo weliba iyadoo soomaaliya la joogo dadku waa la yaaban yihin soomaaliya dhowr iyo toban sana joogaa waxaa arkay qurbaha markaa joogno inaa hidaa dhaqanka a meel walbo barnaamija laga qabanayo dadka dhaano dharka hidaa dhaqanka ma heli karta adhdhegtixtaa guntiinadaa ugu yar ma heesaa waxaa arkay waddankeyga markaa dib ugu soo noqday dhallinyaradii inay dhaqan ka siimeeyey oo wada xiranayo muddo ay igu qaadatay barnaamijkan anigoo muddo badan ka fikirayay ay suurto gasho inay soomaaliya laga sameeyo culture iyo fashion sababtan waxay tahay waxaa rabaa dhallinyarada inay bartaan dhaqankooda qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa ka sheekeeyey hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee sow jireenka ah anaga ka ekegelid ahaan waxaan taageero u nahay ama garab u nahay gabadheena ifraax saa darteed quruxdan caawa aan arkaayo waxay igu beertay qiiro xoog leh oo ah mustaqbal ifaaya dhallinyaradani leeyihiin inaad tahriibto waxba ma tarayso aniga dalka soomaaliya intaan kula soo ekaaday maalinna ma aanaa ka bixin marka qof walbaba hamigiisa waa inuu ka mirar dhaliyaa dhammaan waxaan u hambaleynayaa marka anoo ka bilaabaya bahda soomaali icons agence iyo ganacsatada qaybaha uduga qaybaha suudadka saaloonnada qaybta qalabka hiddaha iyo dhaqanka dhaqanka waa muhiim dhaqanka iyo afka waxyaabaha ay adduunka ku faanaan waaye marka dhammaantee waa inaan ku faanno ilaalino dhowrno dukumenti garayno intii ay socotay munaasabadda bandhigga hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo ka hadlaya dhaqankeenna